أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka oo caawa inta badan barnaamijkan ku falanqayn doonno weeraradii barakaysnaa ee cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii ashaamudka ahaa ee saaka ka dhacay deegaanno dhowr ah oo ka tirsan jubbada hoose maxay cadowga uga dhigan tahay in mar qura saddex xero oo cadowgu degganaa cagta la mariyo xaggee ayuu gaaray firxadkii murtadiinta ee saaka lagu baacsaday deegaannadii la weeraray maxaase ka soo kordhay salaadiinta iyo waxgaradka jubbada hoose oo bogaadiyey weeraradii saaka barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa inshaa allah sidoo kale faafreebka waxaan ku soo gudbin doonnaa in ka badan labaatan qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay etoobiya iyo iiraan oo bilowday in galaangal siyaasadeed ku yeelato dalalka dhaca geeska afrika qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa intiisa badan aanu ku soo qaadan doonno weeraradii barakaysnaa ee cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay qaybo ka mid a jubbada hoose ugu horrayn waxaannu barnaamijka ku daafuri doonnaa bayaankii ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta bayaanka ayaa ciwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose lix iyo tobanka muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsan labiyo labaatanka julaay sannadda laba kun iyo afar iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo isniin ah weeraro cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo ay murtadiinta ku leeyihiin deegaanno ka mid a wilaayada jubbada hoose saldhigga koowaad waa deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo saldhigga labaad deegaanka buulaxaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo saldhigga saddexaad miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo saddexda saldhig ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin ah oo isugu jira waxaa loogu yeero federaalka iyo kuwa jubbaland ciidamadan murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ee la weeraray waxa ay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa duulaanka ashaada la dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha saliibiyiinta kuwaas oo hawada ka taageeraya murtadiinta balse allah fadligiisa mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyada cadowga bayaanka ayaa sidoo kale lagu yidhi kadib dagaalka mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen saddexdii saldhigi ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanada harboole miido iyo buulaxaaji dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay murtadiin gurmad ah oo marayay deegaanada yoontoy iyo cabdalabiroole ee duleedka magaalada kismaayo khasaaro xooggan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ah ee ka kala dhacay harboole miido buulaxaaji iyo kamiinada ka kala dhacay deegaanada yoontoy iyo cabdalabiroole dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa kow iyo toddobaatan murtad oo lagu dilay weerarada cagmarinta iyo kamiinada lagu beegsaday gurmadka waxaa kale oo jira dhaawacyo intaa ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay waxaa ka mid ah saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka ashahadalla dirirka ah ee ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaas oo ay rasaasta mujaahidiintu haleeshay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka kula wareegeen gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga qanimaystay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayaan cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keli u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين waa hagaag waxaad soo dhegaysateen bayaankii ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ee xarakada al-shabaab haddaba markan waxaan fallanqayn doonnaa saddexdan xero ee la beegsaday maxay cadowga uga dhigan tahay in mar qura mujaahidiintu ay cagta mariyaan saddex fariisin oo waaweyn oo cadowga uu kaga sugnaa wilaayada jubbada hoose waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsantaa faysal weeraradii aadka u xoogganaa ee ciidamada shabaabulmujaahidiin ay maanta ku qaadeen saldhigyo dhowr ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa runtii fariin cad waxay u yihiin cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee dagaalka kula jira shareecada islaamka weeraradan oo ahaa kuwo si aadan loo qorsheeyey ayaa wakhti isku mid ah waxay ka dhaceen saddex deegaan oo kale ah buulo xaaji harboole iyo midow oo dhammaantood hoostaga degmooyinka kismaayo iyo afmadow runtii weeraradan wakhtiga ay ku soo aadeen wuxuu ahaa wakhti cadowgu isbuucyadii lasoo dhaafay uu xashidi ka waday deegaanada dhaca duleedyada magaalada kismaayo halkaas oo maleeshiyaad ay gelbinayeen ciidanka maraykanka la dejiyey ilaa iyo saddex barood saddexdii baroodna mujaahidiinta ayaa maanta weeraro aad u xoogan kala dul dhacay marka la eego khariirada amba maabka harboole iyo deegaanka midow ayaa aad isugu dhow mujaahidiintuna weerara cagmarin ah ayay ku qaadeen ciidamadii ku sugnaa ee deegaanadaas way ku adkaatay inay isku gurmadaan maleeshiyaad ka soo ambabaxay ee deegaanka janaay cabdalle iyana way ku guuldaraysteen inay gurmad la soo gaaraan dhanka harboole halka maleeshiyaad ka soo baxay degmada afmadow iyana ay weeraro dhabagalaha la kulmeen ayna ku guuldaraysteen in ay u gurmadaan maleeshiyaadkii lagu feenanayay deegaanka midow maleeshiyaadkan waxay doonayeen oo ay ku hadaaqayeen saraakiishooda inay isku furanayaan waddada xiriirisa degmooyinka afmadow iyo kismaayo weeraradanna waxay ka tarjumayaan in cadowga uusan awood u lahayn in isku socodkiisa uu taamiinsado oo ciidamadu si xor ah ay isku socdaan gaadiidkooduna ay isaga gudbaan kismaayo iyo afmadow ayaa qiyaastii boqol labaatan kilomitr isku jira wayna awoodi laayihiin cadowga in saldhigyada isku dhowdhow ay saadka dhanka dhulka isugu gudbiyaan taas beddelkeedna waxayba la kulmayaan weeraro cagmarin ah oo tahdiid weyn ku haya sii joogitaanka ciidamadooda ee deegaanadaas taliska ciidanka maraykanka ee loo yaqaano africom ayaa saraakiil usoo diray magaalada kismaayo isbuucyadii lasoo dhaafay halkaasoo ay kula shirayeen axmed madoobe oo ah madaxa maamulka ridada ee fadhigiisu yahay magaaladaas ee loogu yeero jubbaland taliyaha ciidamada gaarka ah ee maraykanka ayaa dhowaan soo gaaray kismaayo halkaas oo ay ka qorsheeyeen in maleeshiyaadka la geeyey duleedyada magaalada kismaayo difaacyada loo adkeeyo diyaaradaha dagaalka maraykanka ee daroniska ayaa afar iyo labaatan saaca waxay dul taagnaayeen saldhigyada mujaahidiintu maanta ay soo afjareen wayna ku guuldaraysteen in ay weeraradaasi ay ka caabiyaan murtadiinta marka in hal mar mujaahidiintu ay camaliyaad isku mid ah oo qaabaysan ay ku qaadaan saddexdaas saldhig ee maraykanku uu dhisay maleeshiyaadka murtadiinta waxay diraysaa fariimo dhowr ah oo ku wajahan cadowga jinsiyadaha kala duwan sida kooxda ridada maamulka shaadaldirarka ee jubbaland iyo saliibiyiinta maraykanka oo maleeshiyaadkii ay sanadadu soo camcaminayeen dharaarcad lagu feentay dhulkaas dhacaduleedyada magaalada kismaayo murtadiinta bili lasoo dhaafay waxay ku xadaaqayeen in mujaahidiinta ay wiiqeen laakiin wixii maanta dhacay iyo camaliyaadka ka horreeya gobollada dhexe ka dhacayey ayaa runtii waxaas oo idil waxba kama jiraan ka dhigayey waxaana muuqata in hogaanka xarkada shabaab mujaahidiin uu xisaab adag la furayo cadowga jinsiyadaha kala duwan leh haddii ay ahaan lahaayeen kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee carirtuulka u ah marka camaliyaadkan runtii ee fariintooda durbadiiba murtadiinta waa i gaartay marka la eego qaabka ay kaga falcelinayeen warbaahintooda waxaa muuqanaysay in iyaguba isku qirayeen in mujaahidiintu ay carcar ay la soo baxeen marka la eego saddexdaas weerar ee sida isku wakhtiga u dhacay natiijooyin wanaagsanne runtii ay ka soo baxeen aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan ayuu kaasi ahaa dhanka kale maanta sidee ayay wax u dhaceen waxaan soo dhoweynayaa ismaaciil salaad ismaaciil sidee maanta wax u dhaceen maxaase ugu dambeeyey aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali sida maanta tebinteenna aan ku tebinaynay ciidamada mujaahidiinta weeraro cagmarin ah oo saf ballaaran ah ayaa waxa ay maanta ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka samaysteen deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada jubbada hoose deegaanadaas oo kale ah deegaanka buulaxaaji deegaanka harboole iyo sidoo kale deegaanka miidow faysalow dagaaladu waxay ahaayeen kuwo qorshaysan oo mujaahidiintu ay soo qorsheeyeen islamarkaana isku xilli dhacay oo isku wakhti dhacay saf ballaaranna ahaa saddexdaas deegaan ee aanu soo tilmaamnana ka dhacay allah fadligii ciidanka mujaahidiinta weerada xasminta ah markii ay guda galeen oo ay bilowdeen durbaba waxaa allah u suurageliyey inay la wareegaan saddexdii saldhig ee murtadiintu ay ku lahayeen deegaanada aan soo tilmaamnay si buuxda ayay gacanta ugu dhigeen faysalow halkaasina waxaa ka dhacay dagaal cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee saldhigyadaasi ku sugnaa maleeshiyaadkani saaka cagta la mariyey ee ku sugnaa deegaanadan saddexda ah faysal waxay gaarayeen sida bayaanka taliska ciidanka mujaahidiinta lagu sheegay maanta laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaasi oo isugu jiray maleeshiyaadka isugu yeera federaalka ee laga keenay magaalada muqdisho iyo sidoo kale maleeshiyaadka ridada ee jubbaland iyo maleeshiyaad kale oo qaab ashaamud ah murtadiintu ay kusoo ururiyeen waxaan la soconnaa faysalow in dhowaan deegaanadan ay duulaan kusoo qaadeen maleeshiyaadkan ridada ah saldhigyana ay ka samaysteen runtiina mujaahidiintu saakay weeraradaasi ayay ku kadiyeen cadowga allaah khasaaro xooggan iyo jab xoogganna lagu gaarsiiyey taliska ciidanka mujaahidiinta sida maanta bayaan uu soo saaray ku tilmaamay waxaa weeraradii cagmarinta ahaa iyo sidoo kale weeraro kamiina oo dhacay oo gurmad murtadiinta ah lala beegsaday lagu dilay koob iyo toddobaatan askari oo murtadiin ah iyadoo tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay waxaa sidoo kale xusid mudan faysalow in dagaaladii maanta cagmarinta ahaa in lagu qaniimaystay hub gaadiid iyo saanad ciidan waxaa sidoo kale jirta in maxaabiis noonooloo murtadiin ah gacanta mujaahidiinta ay kusoo dhaceen oo hadda gacanta mujaahidiinta ay ku jiraan xaalada deegaanadii ay dagaaladu maanta ka dhaceen ayaa caawa ah mid degan faysalow waxaana weli xeryaha sii daadsan bakhtiga murtadiinta ee halka lagu laayay waxyaabaha kale ee in la tilmaamo mudan faysal waxaa ka mid ah in dagaaladu markii ay dhaceen saakay murtadiintu ay isku soo dayeen inay gurmad usoo sameeyaan maleeshiyaadkii jabay gaar ahaan maleeshiyaadkii ku jabay deegaankan buulaxaaje lagu magacaabo waxa ay murtadiintu isku dayeen in laba gurmad ay usoo diraan maleeshiyaadkaasi oo ka yimid magaalada kismaayo labadii gurmadba ciidanka mujaahidiinta ayaa kamiina u dhigay kii koowaad kamiinka loo dhigay waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo yoontoy oo dhaca duleedka magaalada kismaayo kamiinkii labaad ee murtadiintaasi gurmadka ahaa loo dhigana waxa uu ka dhacay deegaanka balabirole halka loo yaqaano ee duleedka kismaayo isaguna dhaca kaa dambe waxaa ciidanka murtadiinta ee gurmadka ahaa la socday nin wasiir ah oo ka tirsan maamulka ridada jubbaland kaasi oo ah waxay ugu yeeraan wasiirka waqaafta ee maamulkaasi ninka dhaawac culus baa gaaray murtadka ah wararka qaar waxay tilmaamayaan faysalow in labada lugood uu ka go-ay dhaawiciisa duhurnimadii maanta ayaa magaalada kismaayo la geeyey balse waxba waa looga qaban waayey dhaawaca maadaama garaab ahaa isla galabta ayay murtadiinta oo la soo carareen magaalada muqdisho iyadoo baraha bulshada maanta lagu arkayay sawiro arintaa muujinaya isagoo laga soo dejinaya garoonka muqdisho marka cadowga allah subxaana watacaala maanta si weyn baa mujaahidiinta u laayeen allah ayaana u suurogeliyey oo mahaddaasi iska leh gacmaha mujaahidiinta maanta cadowgaasi ku xasuuqay qaar xeryihii loogu daatay oo halkaa lagu laayay qaar kamino loo dhigay oo wadada dariiqa loo istaagay halkaana iyaga lagu laayay marka weeraradii maanta ee safka ballaaran ahaa ee cadowga lagu xasmiyey waxay qeyb ka noqonayaan howlgallada ballaaran ee mujaahidiintu ay soomaaliya ka wadaan ee ka dhanka ah murtadiinta iyo saliibiyiinta soo duulay iyadoo weeraro noocan oo kale ah wilaayaadka qaar ay uga dhaceen sida galgaduud iyo mudug iyo deegaano kale oo shabeellada dhexe ay ka mid tahay oo sidaanoo kale murtadiinta lagu xasmiyey aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين markanna dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka islamarkaana nagu soo booqday xarunteenna oo bogaadin doona weeraradii guulaystay ee saaka mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanada miido harboole iyo sidoo kale buulexaaji bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa subxaana watacaala arrimihii maanta ka dhacay kismaayo agagaarkeeda ilaahay subxaana watacaala uu ku goleeyey mujaahidiinta waa nasri ilaahay uu bixiyey subxaana watacaala ilaahay baan ugu mahadinaynaa ilaahay baan ugu mahadinaynaa alfi mara iyo kasii badan waa deeq ilaahay uu bixiyey oo isdaba joog noqotay oo ilaahay subxaana watacaala uu ku ayiday addoomankiisa mujaahidiinta ah marka deeqdaas ilaahay baa bixiyey baan leenahay xoog kuma ana keensan iyo caqli iyo awood mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha ka ajirsiiyo camalkan naftooda waqtigooda ay ku bixiyeen oo mar walba ay ku bixinayaan kooda shahiidana ilaahay shahaadadiisa ha aqbalo kooda dhaawacana ilaahay subxaana watacaala dhaawaciisa ha biskeeyo oo ha u fududeeyo ajirkooda ha weyneeyo ilaahay waxaan uga baryanaa subxaana watacaala darajadooda inuu kor yeelo shahaadadoodana aqbalo marka arrinkaana dee waa arrin ilaahay subxaana watacaala inagu waajibiyey oo mar haddii ummaddii qeyb ka mida ay gaalowdo jihaadkii fardu ceyn buu noqonayaa ilaahay baa wuxuu leeyahay walow shaa allahu maqtatala aladiina min bacdi min bacdi maa jaathum albayinaat walakin ikhtalafuu faminhum man aamana wa minhum man kafara nebiyaashii iyo rusushii ilahay uu soo diray gadaashooda dadkii maysan isdirireen oo maysan isdirireen laakiin waxay ku kala qaybsameen iimaankii mid rumeeyey iyo mid kufriyey u kala qaybsameen mar haddii taas dhacdana waxa weye jihaadkii iyo dagaalkii waajib buu noqonayaa qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum khilda mar haddii gaal iyo muslim loo kala baxay dagaalka waa waajibay waa in qofka mu'minka ahi u noqdaa casiiz kelimada ilaahayna waa inay noqotaa hiya alculyaa midda sarreysa waa inay noqotaa kufriga iyo cidda wadataana waa inay hoos martaa taasna waxay ku imaan kartaa qofku inuu ilaahay isu dhiibo inuu rumeeyo wacdigiisa iyo waciidkiisa inuu nasri ballan qaaday yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum waa u jeednaa marka ilaahay subxaana wataala yabahodiisa way xaq noqotay intee baa nasri isdabagalo israacay maaqa yacni arbaciin macraka oo aan wax dhacay muslimiinta wax gaaray baan la arag cadowgiina laga falxashay yaa isdabagashay soona soo wacdigii ilaahay maaha wacdigii ilaahay uu yabahay weye waa dhab noqday mujaahidiintuna inay ku ajar malaystaan arrintaas oo ilaahay ugu dhowaadaan subxaana watacaala ajirkooda allah weynayaan leenahay wixii shahiida ilaahay shahaadooda ha aqbalo wixii kalena ilaahay ajirkooda ha weyneeyo marka bulshada maxaa arrintan maanta socota maxaa kala gudboon bulshada inay tiraahdo shabaab iyo waxa ishaye mataqaanaa iyo riddada oo iska daawato ilaahay waa kii aayaddii qur-aanka sideed arrimood inta soo sheekeeyey ka soo hadlay oo qofka uu ku doorsanayo ilaahay rasuulkiisa aayaadkiisa oo naftii iyo maalkii iyo ehelkii iyo gurigii dhismaha badnaa iyo dhaqaalihii yaa waxaa layidhi intaas ninka ilaahay rasuulkiisa diintiisa ka doorsaday waxa weeye ha sugan inta ilaahay subxaana watacaala ciqaabtiisa uu ku dhacayso waa faasiqi ilaahay ka furatay marka xadiigsi sabca muumiqaadna maxaa ka mid ahaa toddobada maaragta halaagsamaysa waxaa ka mid ahaa tawali yooma zaxf bulshadii marka inay dhabarka jeedisa maantay oo ay tiraahdo jahaadkaas annaga nooma bayaan iyadoo dalkii lagu soo duulay oo baddii iyo berigiiba la qaatay oo dadkii lale ay inaad tiraahdo marka waa nalaga adkaaday hadda maanta waa in la isdhiibaa haddaad isdhiibto xaggee tegeysaa ma jahanamaad raalli ku tahay ma doon aad og jeedi inaad degaysa baa fuusanaanaysaayo waxaad leedahay haddii waa la iska adkaaday oo anigu riddadan iyo cilmaaniyadan baan u hoggaansamaya waaqacan isu dhiibaya waaqa haddaa isu dhiibtay meesha loo socdaa jahanamo wey marka waa in maaragtay laga degaa doonta noocaasa oo laga hor yimaadaa baadilka iyo ilxaadka iyo raggu ha isguursada iyo eyi hala noqdo waxaa duulinimada waa in laga horyimaadaa dadku waa inay ka dhidhiyaan diinta ilaahay waa in la koryeelaa jihaadka waa in laga qayb galaa qof kastoo muslima jihaadkan khuseeya waajib ku yahay kaan ilaahay u cudaarinoo maantii waayeelnimo ama maxaan ku rahdaa cillad kale aysan haysan waa in jihaadka ummaddu ay ka qayb gashaa waa inay aayaadka ilaahay rumaysaa waa inay wacdiga iyo waciidka rumaysaa ciddii ka qaybgeli weedaan ciqaab ilahay agtiisa inay ku leedaha waajib muqadasa oo salaadoo kale ay ka tagtoo dayacday ciddii kale oo maanta u hogaansantana oo amarka qaadatana inuu ilaahay cizaynayo yaboohda noocaasa inama almu'minuun aladiina aamanuu billahi wa rasuulih uma lam yartaabu mumin waad minka ilaahay rasuulkiisa aayaadka rumeeyey oo aan shaki gelin wacdiga iyo waciidka aanan shaki ka gelin inuu ilaahay libta bixinayo inuu ciddii amarkiisa qaadan weyda uu ciqaabi doono taa haddii la shakeeya dee islaamnimadii eber bay noqonaysaa wax la noqonayana ma jirto diintan waa lagu cizoobaya haddii loo nusreeyo ciziga ha la raadsado ciziga meel fiican buu marayaa ha laga qayb galo baan leenahay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa markanna waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose oo iyaguna dhankooda bogaadiyey weeraradii maanta waxaad maqli doontaan salaadiinta kale ah suldaan xaydar suldaan matano suldaan maxamed deeq iyo sidoo kale suldaan cabdifataax xasan maxamed oo ka mid ah salaadiinta jubbada hoose alxamdu lilaah alxamdu lilaah ilaahi subxaana watacaala waan mahad celinaynaa saake weerarka ka dhacay buulaxaaji harboole iyo miido aad baan ugu faraxsannahay waa u riyaaqnay waana u duceynay mujaahidiinta guusha maanta ay ka dhalinayaan gobolka jubbada hoose ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay ilaahay ha jiseeyo ilaahay ha xafido waxaan leenahay waxa ilaahay a u mahadanaynaa maanta wax meesha ka dhacay waa mid laga sheekeeyo waa midna farax gelisay waa mid aad ugu riyaaqnay waa mid ilaahay subxaanahu watacaala au mahad celinayno waay taagan wadooyinka kismaaysi wararka inuu soo gaaraayiin dad badanna soo wacay aan leeyahay ananka adeeryaalo haddee wax dhacaan waa nala soo galiyey ammaangelisi waxaa helna ay leeyihiin qaarkooda qaar waxay leeyihiin caanihii biyaha u hortegeynaa waa soo gashay xarakadaa soo gashay kismaa ayaa taagan waxaan leenahay dadweynaha ku nool degmada kismaayo iyo mawaaxigeeda waxaan leenahay maalin maalintan ka daranaa dhici doonto aliboorna diyaarnima qaadi doonto raggani qaldooyina waa la qaada doonaa waa kala roori doonaan diyaarad ay raaca doonaan bannaana nigula tegi doonaa walaaca saaka nigu abuurmay ood ku waaga bariisiteen muddo dhowaadan kasni qabi doonaa aan leenahay waxaan la leenahay kawaantooba dad waxaa la yidhaahdaa soomaalida ku maamaadaa soo joogninkii laga waayay soo jiifaa laga helaa jooga ka digtoonaada jooga muddo badanaan ii dignay waad jooga weeseen maanta soo jiifaa dhacday hadda beledka dhexdiisa la taagan yahay intee ka baxna ay taagan tahay xaqiiqatan waa maalmaha ka mid ah ragaa diyaaraniga raaca doono waa tii afghanistan ka dhacdoo kalay alibaarka kismaayo cariiri naqa doono maniila danay doono waa nigala tegi doonaa warniyow taxsim yihidiin bini'aadana tihiin goob walba nigula xasuuqay goob walba nigulu dhammeeyey ilmihiin waa soo diraysiin warkaale ka toobakeen waad naga diideen haddana calaacankiina yeeruhay nin walba canuugaada cesh ay taagan tahay ta maanta dhacdii kismaayo ka dhici doontaa ilaahay idinkiisa oo ninka idinkaan yahayn waana rajaynaynaa goob walbo ay joogaan murtidiintana waa ka dhici doontaa waan laga shallaayi doonaa waxaana leenahay toobakeena maanta aad baan u faraxsanahay maadaama annaha odayaasha jubbada hoose aad baan u riyaaqsannahay waa ducaynaynaa waa garab taaganahay wixii dhamman ilaahay aan dhammaystiri doono alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah alxamdu lilah ilaah ayaa ku mahadsan saakina soo gaarsiiyey iyadoo aan joogno bakhtiyo fara badan iyo maxaa la dhahayey iyo dhaawacyo fara badan iyo farxad fara badan iyo argagax oo ku dhacay ciidamada jubbaland oo uu keenay axmed madoobe dhulkii islaamka uu maamulayay hadday isdhahayeen islaamkii meeshii waa ka tegay goobihii waa laidiin baneeyey insha allah waxaan sugayna waxay jawaabta saa ka timid ilaah ayaan ku mahadsan uma mujaahidiinta ayaa ku mahadsan iyo xarakatu shabaab mujaahidiin hogaankeeda kan ugu sarreeyo iyo intii soo tadbiiqisay oo soo diyaarisay in gaalada saaka uu ku dhaco silsaalkaas aadka u weyn saddexdii goobood ay kaga sugnaayeen dhulka islaamkana laga bixiyey marka waxaan leenahay tillaabada tan xigto iyo tan xigi doonto insha allah waxay noqon doontaa midaan midka sii daran marka awalan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed si guud meel walba ay joogto waxa ay arkayaan amba ay maqli jireen waxay maanta arkayaan ayaa maxallahay ka sokayso oo ka soko martay waxay arki jireen gobollada dhexe sida galgaduud waxyaabaha ka dhacaayo amba mudug oo ay maqli jireen iclaamka ay ka maqli jireen maanta waxaan u malaynaha reer jubbada hoose way la taallaa inta kaleeto deegaanada hadda cadowga u yimid oo kol dhow oo fariisamada ka samaystay oo saakay mujaahidiinta ilaahay khayr ha siiya ee cagta mariyeenna maxaa lahayay waxay cibro qaadasho u tahay si guud iyo si qaas ahaanba dadka deegaankaas degan marka wuxuu oga dhigan yahay cibro qaadasha aad u weyn oo la mid ah midla maxaa lahayay coos weyne iyo meelihii kale wixii ka dhacay marka waxaan leeyahay maxaaldhahay murtadiinta jubbaland dadkii joogay gobollada dhexe way cibro qaateen oo hadda waxay taagan yihiin quus ay ka taagan yihiin in ay la shaqeeyaan amba ay ciidameeyaan caruurtooda oo ay taageeraan dowladda ridada marka waxaan leeyahay tafadaluu fi lislaam islaamka ayaa idin dhow maanta meel idinka aadna ka soo laaban karin adduunyadana marxallahay markaad dhaaftaan aakharana qoomamo iyo shallaay idin dambayn doonto maanta waxaa la taagan yahay maalintii islaamka maxallahayay uu dadka gacmaha u haadinayay waa maalintii farxadkii iyo jabkii gaalada marka waxaan leeyahay maadaama aad tihiin dad soomaaliyeed oo maxaaldhahayay diin asal fitrada ku dhashay haddana dib u laabtay marka waxaa idin leeyahay diintiina aad ka fidnowdeen dib ugu soo laabtay ilaaha leeyaan leenahay waana ku faraxsannahay haddaan nahay salaadiinta jubbada hoose waxa waaye wax aan filayni iyo waxaan ku xisaabtamayna waaye in ilaahay subxaana qaadirka ah kala rido oo tashigooda uu ahaaday in ilaahay diinkiisa la burburiyo waxaa xaqiiqa inay ayaga ilaahay uu burburiyey waxaana leenahay haddii ilaah yidhaha insha allah walaalihii meeshaas ilaahay subxaana qaadirka ku oobsada shahaadadooda allaha ka aqbalo nimankaas gaaladana ilaahay subxaana qaadirka meesha uu u ballanqaado waa tageen xaqiiqo waaye waxaan isdhihi karnaa maanta nin walba oo muslim ah ama nin walba oo wax fahmaya wuu dareemi karaa maanta broblemka jiro nimankaas xaqiiqo waaye waxay hadda ku talagaleen inay ilaahay kitaabkiisa burburiyaan ayagaana baaba'ay soomaalidana waxay tidhaahaan ninkii dhoof ku yimid aa geerida dhibaysaa xaqiiqo waaye nimankan diyaaraa la soo saaray kismaayaa la keenay waxaa layidhi wadankaanaad qabanaysiinaa layidhi afmadow iyo kismaayaha laysku furo xaqiiqo waaye waxaad dareemi kartiin ayaga inay meesha ku baabeen marka waxaan leenaha haddii ilaah yidhi xasan guurguurta ilmaha yaryarka uu soo macnaha mar walba uu naftooda halligayo ha iska daayo wiilashaas wiila soomaaliyeed waaye xaqiiqo waaye qof walbo waxaa heli kartaa maanta kitaabka ilaahay inaad garab istaagto oo ay kitaabka ilaahay u nusrayso ha ku dhimanin gaalnimo adoo muslim arkaa ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka waxaan la dardaarmaynaa dadka dhallinyarada ee la marxabaabinayo waqudi cadaabir alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaah ayaa mahad iska leh allihii saakin uu soo waabariisiiyey saddexdii saldhig ugu weynaa ee jubbaland oo ilaahay ku xasuuqay murtadiin oo laga soo aruuriyey meelahaas aad baan ugu faraxsannahay maxaa yeelay waa niman loo keenay inay shareecada islaamka la dagaalamaan allah mahadiisana ilaahay baa naga guulaysiiyey waxaan leenahay inta kushihiida shahaadadooda ilaaha aqbalo inta dhaawacana ilaahay caafiyo waxaan leenahay ilaahay hanii sugo maxaa yeelay waxaa u taagantihiin shareecadan islaamka inaad kor u qaadaan haween iyo maalin a u taagantihiin maxaa yeelay dalkan waxa ka shaqeynaan waa shareecadaas islaamka waxaan soo duulana iyagaa iska dhammaan doonaa gaaladan waxaan leeyahay xasan gurguurta axmadow ilmahan xaawada a ka dhiganaysiin ilaahay uu baqa waxaan leeyahay wiilashay oo murtadiinta ah oo dadkooda kasoo tegay waxaan leeyahay ha noqona ma liibaanayaasha lagu liibaana ha noqonina maxaa yeelay dalkan islaama iska leh dal soomaaliyeed waay dal oo in shareecadaas islaam waxaan ka ahayn ma lagu dhaqaayo maraykan iyo xulufadiisaba iyoinay aqlan badanine dalkan soomaaliya iska leh dal waa dal muslim yaana ku baabi'ina waxaana leeyahay waalidiintii dhalay wiilashiina qabsada meeshay ku baaba'ayaan meelay ka saayaan ma ahe dalka ka qabsada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا
wahagaaga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo qaadanno dhacdooyinka ugu waaweyn gobollada dalka iyo dibaddiisa maahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey sawirada qaar ka mid ah saraakiishii iyo maleeshaadkii murtadiinta ee saaka lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka buule xaaji ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey sawirka iyo muuqaalka dhaawaca wasiirka owqaafta maamulka ashaqdala dirarka ah ee jubbaland oo wax looga qaban waayey magaalada kismaayo oo laga dejiyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya murtadkan ayaa si xun ugu dhaawacmay weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu kula beegsadeen deegaanka cabdalla biroole ee wilaayada jubbada hoose haddii aan markan soo qabto mareegta soomaali memo warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda shiicada iiraan oo bilowday inay galaangal siyaasadeed ku yeelato dalalka geeska afrika hogaamiyaha golaha sare ee ciidamada suudaan cabdilfataax al burhaan ayaa xafiiskiisa waraaqaha aqoonsiga kaga guddoomay safiirka cusub ee dowladda shiicada iiraan u fadhin doona suudaan safiirkan cusub oo lagu magacaabo xasan shaah waxa uu noqonayaa ambasadorkii ugu horreeyey ee iiraan muddo siddeed sanaah kadib ay usoo dirto waddankan xukuumadda tahraan iyo midda fadhigeedu yahay boorta suudaan ayaa oktoobartii sanadkii hore isla meeldhigay inay soo celiyaan xiriirkoodii waxayna iiraan kaalin weyn ku leedahay dagaalada sokeeye ee dalkan ka holcaya iiraan ayaa toddobaatameeyo ka mid ah diyaaradaheeda darooniska loo yaqaan ku caawinaysa xukuumadda suudaan kuwaas oo dagaal adag kula jira maleeshaadka fallaagada kooxda r s f ee gacansaarka la leh imaaraadka carabta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa in ka badan labaatan qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay etoobiya khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay dhulgo xoogan oo laga soo calaamadeeyey deegaan dhaca ismaamulka koonfurta ee dalka itoobiya dhulgo-an ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka gofa oo degma ahaan hoostaga kinjo shaja gosdi ee ismaamulka koonfurta etoobiya sida ay xaqiijisay warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya dhulgo-an ayaa lasoo wariyey in uu gallaaftay nolosha in ka badan labaatan qof oo etoobiyaan ah dhulgo-a ayaa la sheegay in uu dhacay maanta oo isniina gudoomiyaha degmada miskir midku ayaa wargeyska adis standard u sheegay in in ka badan labaatan meydad ah la helay wuxuuse sheegay inay kordhi karaan dhimashada maadaama ay jiraan dhaawacyo badan oo halisa sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday aagga uu dhulgo uu ka dhacay ayaa muujinayay dhismayaal dumay iyo burburka gaaray dhul baaxad leh waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliyaha ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ayaa qayladhaan ka muujiyey awoodda kooxaha jihaadiyiinta ah ee ku soo badanaya qaaradda afrika wuxuu sheegay taliyaha africom in kooxaha jihaadiyiinta ah ay sii kordhayaan islamarkaana lix iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay sameeyeen sare ukac dhan boqolkiiba labaatan langli ayaa warkan sheegay isaga oo waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka wuxuu intaasi ku daray inay cabsi ka qabaan inay sii xoogaysato awoodda jihaadiyiinta galbeedka afrika kadib markii naiger laga saaray ciidankooda aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay hadalhayntii ugu weyn ee ka taagnayd soomaaliya waa howlgalladii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose baraha bulshada ay ku wada xiriirto ayaa khabarkaasi maanta oo dhan laga hadalhayey iyadoo dhanka kale dhaawacyada saraakiishii murtadiinta oo uu ka mid yahay dhaawaca wasiirka awqaafta maamulka shahadala dirarka ah ee jubbaland een maanta laga dejiyey magaalada muqdisho kuwaasoo wax looga qaban waayey magaalada kismaayo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta لحم النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi
وبركاته القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى